aniga caawa murugay ii tahay waa farxad ummadda soomaaliyeed oo waa maalintii aan xorownay laakiin murugtaasay haysato awal waa damaashaadi jiri meel walban dunida uga noolahay laakiin hadda labadan sano way iiga bedelan tahay xanuun marka gabadhii sidii ay iiga maqan tahay waa tii layga dhibaateeyood ogtihiin waa tay media ferristy one my life aan soo galo waa gabadhayda dhibaatadeeda weligay ma soo istaagin mana imaanin waa ka warqabtiin gabadhaydii waa la ahay waa la dhibaateeyey ummad soomaaliyeedaan la wadaagay maxkamadda ciidamada qalabka sidaan geeyey dacwadii maxkamadda ciidamada qalabka sida ilaa hadda feelkayga wuu busaystay wax la hadlay iyo wax kor usoo qaada midna ma jirto maanta waa xilligii laba sanay u tahay gabadhii two years waay wax oo hadda lahaayana ma jirto madaxweynaha xasan sheekh maxamuud mudane xasan sheekh maxamuud aniga dulmanaan ahay qof noolaa iga maqan ilmo la dhalay xanuunkooda waa taqaanaa gabadhaydii caddeedaa iga maqan oo iga hor muuqato geeri i nolol mid waa inaan ku helo madaxweyne bliis aan bliis waa inaan ku helo si oo aan ku samro waxaan ku samro waa inaa dowladdu waxaan ku samra ay siiso maadaama dowladdii hore ay surka iiga joogsatay hadda dowladdan qalinkeedii adaa haya adaa ku fadhiyo waxaa kale oo baaq u dirayaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dalka mahad maxamed salaad mudane adigane taliya waxaad fadhisaa taliskii ugu weynaay hay-addii ugu weyneed wadanka oo nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cadaalada idinka baahan tahay ikraan cadaalada idinka rabtaa waxaa kaloon baaq u dirayaa wasiir waxaan kaloon baaq u dirayaa ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare xamse cabdi bare ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanayaa ra-iisul wasaarihii kaa horeeyey master maxamed xuseen rooble howla u qabyeysneed howshii isagoo ku guda jiro labadii dowladeed kala wareegeen marka howshii adiga waa inaad soo gasho waa inaad gabadhaas wadaniyada aheyd oo muwaadin soomaaliyeed aheyd oo wadankan dilka wax u qabanaysay gabadhii meeshay ka baxday waa inaad soo keentiin soo ogaatiin dalkii ku dhex maqan tahay waa wax lala yaabo canug yar oo dalkeedii dalkeedii u timiday iyo dadkeedii oo ilaa hadda meel lagu sheega lalahayn waa wax oo dhibaato ah waay oo mahartaa oo lasoo goconayo arintan waa in wax laga qabto waxaa kaloon halkan baaq u dirayaa golaha baarlamaanka oo u koreeyo oo u madax u yahay sheekh aadan madoobe sheekh aadan madoobe oo ballanaa qaaday waxaa tiri waxbaan ka qabanayaa arinta igraan iyo aamino